bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylaha ka dhawaada warka hamiignimo ee warsan qodobada shalgadiisan warkaana hamiignimo siinkaxayni signa ka dheega doontaan yawayba ku mid ee ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweynaha dalka turkiga urduqan oo ka kulmi jeneva dowladda soomaaliya oo ku hadadhay duqeymo kordhiye degmada dajuuma ee jubbada dhexe xildhibaano ku tirsan lamada min ee baarlamaanka soomaaliya oo deeri dhuusamareeb al-shabaab oo sheegatay intisada askariya ka dili degmada balcad qaar ku mid a dadka ku nool tuulooyinka hooseeda jawhar oo ku hadalay dhibaatooyin hawajahi wakiilka qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya oo hadeeri kismaayo maleeshiyaadka dagaalami bariga mudug oo geegala shilqaadi akhbaaraadka banaanka warkaan hamignamisan ka dheega doontaan wayna siinkahayniyo wayba ku mid ee madaxweynagii hore ee dalka bakistan oo xukun dil e la karidi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo talaada ee arbaanaha galaha ee taariikhdii ka eedanta toban iyo todobada bilo desembar labada kun toban iyo sagaalka ahaana saytinimay ba ahaayeena qodobadii warkaana haddana in diyaar garooba sugiyo fidsan ka bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyr iyo magaalada jeneeva ee dalka switzerland kulan kala qaaday madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib urduqan kulanka madaxweynaha turkiga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya yalin ku hadalay xiriirka lamada wadan kaaladooka dhaqaalaha iyo ammaanka mayba madaluunka kulumay lama mas-uul oo la dareereen wasiiro madaxweynaha turkiga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyr iyo madaxweyne rajab tayib urduqan iyo jeneeva in rooga ku qaybgalooga madalo qaxootiga adduunka oo lin ku hadalow arrimo qaxootiga gaar ahaan isku dubaridka wadaagga dhibaatada jarta iyo mas-uuliyado walbarashada shaqada iyo walyaabo aas-aaska in eenolala tamarta kaabayaalka dhaqaalo iyo xalka awoodo difaaca xasan cali kheyr iyo dalka qatar in ku qaybgali madalo dooxa mayba kureedin gudub ee jeneeva ows inku dareer shirka caalamiga ee qaxootiga adduunka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inta ciidamadii iyo han maraykanka iyo duqeymo ku jeysadeen degmada dajuuma ee gobolka jubbada dhexe sarkaal ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo wargeyska defense bostos in sheegay intii duqeyn laka dili sarkaal ku tirsan qaybta howlgallada al-shabaab usoo magaasha linshaacina ciidamadana iyo han maraykanka ee african oo iskaaladow yaa isniintii duqeymo ka dileen sarkaalkaas yo erey sarkaal la hadalay wargeyska defense bost saasoo kale sarkaalkiyo sheegay intuus injarna qafrayd oo wal kanagada duqeymadii shalay ciidamada maraykanka ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya maraykanka iyo dowladda soomaaliya sinwiinka taageerahayta ammaanka may bana soomaaliya kurooga ciidamo diiraw ilaa iyo shan boqol oo askari haanaso fadhisho usa inka wenya saldhigga baladoogle ee gobolka jubbada hoose ciidamada maraykanka iyo wayba tababaro shalgadiisan iyo siiyahayana ciidamada danab ee rooga saldhigga baladoogle magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug yamayba deeray wafdi ku dareera lamada min ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo sinwiin miilasi lahanka dhabaayay xildhibaanada deeri dhuusamareeb yamayba ku mid ee senatar cabdi axmed dhuxulow senatar yuusuf geele ugaas iyo xildhibaan cabdiweli maxamed kanyare nadiifo jaamac iyo xildhibaan xuseen iidow xubno ku tirsan guddiga farsamada maamul insuubiyowka galmudug maamulka degmada iyo odayaal dhaqameed iyo qaybo shal duwan ee bulshada dhuusamareeb iyo xildhibaanada ha ka dhabaaya magaalada caasimadan ee maamulka galmudug xubnoogan oo dhingalbiya gudo magaalada dhuusamareeb iyo mayba durbadiiba oo ka meelasay ka bilaawday kulamo iyo la layin walgaradka rooga magaalada guddiga farsamada maamulka galmudug ee bartamo soomaaliya wararka iyo mayba intaasiyoo ka darahayaan inta ujeedka xildhibaanada geeg iyo unseeda magaalada dhuusamareeb iyo eta haxulowka xildhibaano cusub ee baarlamaanka galmudug oo ku dareera deegaanada maamulkaasi magaalada dhuusamareeb iyo mayba ku dareere magaalada dhuusamareeb iyo mayba ku dareere haxareeyowka odayaalka biyow saxiixa galmudug xillo dhabaantun xal ku deeri khilaafkii dhayaali hoggaanka ahlusunna wal jameeca iyo dowladda federaalk soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ku tirsan al-shabaab yo sheegada intay weeraryo ka qaadan hiraabtun degmada balcad ee gobolka jubbada dhexe yoo ka dileen sade ku mid ah ciidamada dowladda soomaaliya war hakubahii al-shabaab yo laka sheegay inta barkontarol oo ka yaala magaalada iyo ciidamo ku tirsan al-shabaab weerar yoo ka qaadan hiraabtun waana yoo ka dileen sade askari warbaahin taageeraas al-shabaab yo sheegtay inta ciidamada al-shabaab saasoo kale meelasayo ku qaadan qaar ku mid ah hobkii ciidamada dowladda ee roogi barta kontarool ee degmada balcad goobroogayaal ka sugan degmada balcad yo an xaqiijiyey warbaahinta inta dagaalka hiraabtan ku dhihi barkontarool oo kayaala magaaladaasay dagaalkan yo bilaawaday markii lahakubahi salaata subax maamulka degmada balcad iyo kan hirshabeelle weli maku hadalna ciidanka al-shabaab yoo sheegadan inta hiraabtan yoo ka dileen degmada balcad ee gobolka jubbada dhexe qaar ku mida dadka ku nool tuulooyinka hooseedaw jawhar oo ku hadalay dhibaatooyin hawa jahdi warkuugna magaalada beledweyne may bahnayn ku diray wariyaagana bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid a dadka ku nool tuulada hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay dhibaatooyin haysta waxayna qaarkood sheegeen inay u baahan yihiin in la caawiyo waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay rafaad irasi aan ku joognaay meel u baxna ma laha biyaa ku dhex jirnaay camoolaa beledka iska joogo jiisaa joogo dhibaato weyn aan ku jirnaay biyahaasaan u dhex jirnaa hortii coosaa iska guriheyni cagaaraa iska soo guriheyni aan suuqa iska geysaneyni cagaarkaasaa ilmaha u karsaneyni hadda cagaarkii biyaha ku dhex jira cagaar intee laga keenaaba iska xanuunsanahay waana ujeediin beledka wixiyahay tan kaleenta waxaa jirto waa iska rafaadsanahay hadda waxaan ku uri waxa oon ku jeenada hadda ma haystin beledkan kaluundi cabdibalow asuu dheeryahay beera una ku dhulfafogatalan iska nahay oo beri dhulkaan waxaan ka helnam ogmaa wax kalena soo galaaya ma laha waa masaakiinaan iska nahay anigu meehaan naagasoo gashin oo waa kaas naagasoo talisiin oo wixii inanka raga nimadiina oo nimanka walaalihiina e oo noogu roortiin oo waa kaas inanku biyaan ku jirnaay meel ubaxsana male meel caleentii geysana male waxaan rabnaa inaga soo gaartiin oo waa kaas ninkii walaala e oo shalga casiin udeeraas oo wax naaga soo daydiin qaarkood ayaa sheegay inaysan jirin goobo caafimaad oo ku yaala deegaanka ay ku nool yihiin waxayna baaq ay u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
dowladda dhexe maanta dhibaatada tuulada ka jirta waxaa ka mid ah biyihii oo webiga oo siimow ku soo baxay ama tiltirsionisdil oo loo yaqaano iyo roobabkii iskaashadii ayaa waxaa soo hareerayey tuuladii meelaha gaararkeeda qaar oo macnii oo ka mid ah qoysyaalka waxaa guryahooda ayay ka barakaceen waxaan ugu sababay roobkii iskiimowdii oo soo kaashadii gurihii inay soo galaan sidaas darteed dhibaatooda oo ka jirta waxaa ka mid ah ilma carruurta oo yaryarka eh malaariyo kaadi dhiig iyo intay calool xanuun waxyaalahaas waxaa u sababay biyihii wasakhdii iyo intay roobkii waxyaalihii oo macnii isku soo darsoomi inay cudurkaas ka qaadaan marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka bixisa w f b sida faawo kale iyo maamulka iyo dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaya inay wax ka qabtaan dadka dhibaataysan oo tuulada degan awaamanka iyo waayeelalka eedeedan mahadsanye bashiir magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo geega deeri wafdo ku dareera beelo caalamka uus hogaamiyay wakiilka qaramada midoobey ee arrimo soomaaliya ambasador james swang iyadoo meelasay lahakadhawaay wafdaga oo qayb ku ayin xubno ku mid ah safiirka midooda yurub ee soomaaliya yo ee markii inka horeeytay oyo seeda magaalada kismaayo tan iyo reed in doorashadii madaweynega jubbaland axmed madoobe doorashada dowladda federaalk soomaaliya iyo qaadacda yeedoo sheegtay inta gebi haamba iyo walba inka jarna isla markaana wasaaradda arrimo guda iyo hasaartii habraaca doorashada jubbaland si doorasho linku qabada wafdiga wakiilka qaramada midoobe ee deeri kismaayo miba meelasay kulamo shal duwan kala layina madaweynega jubbaland iyadoo kula hadalow arrimo la xiriira khilaafka dowladda iyo maamulka jubbaland wafdiga wakiilka qaramada midoobe ee deeri kismaayo mayba meelasay kulamo kala layina madaweynega jubbaland iyadoo kula hadalow arrimo la xiriira khilaafka dowladda iyo maamulka jubbaland iyo doorashooyinka la filahaya inta dalka ka qabsoonta lamada kun iyo labaatanka ammaanka guud ee magaalada kismaayo edlin adkayba maybana magaalada kismaayo geega ka duwanta maalmoogay lahadhaafi maybana sawiininka dareemahaye wafdiga hadeeri meelasay mayba geega si rasmi linkowada inta la shalqaada maleeshiyada dhabaantuunka dagaalamay deegaanka doofiiqa iyo afbar waaqa ee gobolka mudug haanase dagaalsho usajaysadii khasaare inaskajara dhimasho iyo dhaawac ciidamada xooga dalka qaybta labaad iyo koowaad iyo mas-uuliyad amni oo ballaaran ku qaadadahay howlo nabadeynta ee deegaanadaas iyadoo saasoo kale dhabaantuun deeri taliyaha ciidamada lugta xooga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdixamiid oo la dareeran saraakiila taliska labaad iyo koowaad ee rooga deegaanadaas iyadoo kor roogteeyow heerka reedin heliisiyowka iyo howlo ciidamada qalabka sida meelo warkaasay ka dhugunsadoo hitaan idaacadda warsan ee stuudiyaha magaalada baydhabo dhininga iyo akhbaaraadka banaanka madaweynagii hore ee dalka bakistan jenaraal musharaf iyo geega maxkamadda gaarka weliba iyo ka xukunta inti la dilo kureed markii laka heli dambe khiyaano qaran use oo ku maqan dalka bakistan musharaf iyo laka eeday inti labada kun iyo toddobadii use dalkaasay kurogi xukun degdega islamarkaana rooji dastuurka dalkaasay use oo ka dan lahaaya inta use dheeraysada muddada xilkaasay use haaya sedegarsooro oo qaada si dacwadda yo ka heli khiyaano qaran oo eedin daran dembiga geega la ka helaya hakadka jari tan iyo sanadkii labada kun iyo tomiyo sideedii jenaraal musharaf iyo awoodda bakistan afgembi kala wareegay sanadka markii uu sahaayo kun sagaal boqol sagaal iyo sagaalkii maybana wadanka usa xukumaaya laha ku bilaabo labada kun iyo kowdii ilaa iyo labada kun iyo siyeedkii hadda mayba usoo roogay dalka imaaraadka carabta oo usa dhabaantuun linka ogolaaday tuusa kaseeda daaweyn caafimaad warkii hamingne misan kula dareertan idaacadda warsan surun kuwa ninka egyo warkayamayba intaasiin ku jeediyaya anoo qaalid cabdi ah dhiniga farsamada mahadha ku deerto injineer bilaal hilaal warkuun warka xiga inta hawadaradanka kulamaana khiyaaray mayba sin ku tabay amaano allah